dalkiidinkaa qasibay dadyow kala wada qobqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla umayao qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qasibay
kulan wacan u wanaagsan maalwalbaa joogtaan si kasta oo maqalka idiin soo gaariyo ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada warasada xilli walba haddana taan maasho marka laga reebo habeen nabad jimcaha
soomaaliyaalkii kala gegina in heli jeeye anna galad haddaan kugu masaxi a ku gubakaaye jeediya dhulkuba kuu dacweye ajabarinays xaq oo kuu busaaciyo ku qabay jabaganon daahin idan alle ila kuu gaydaaf muluk maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruubta kaa aada higiriska waa beri waxbaa tuu golayreeye adoo gumacsasiidkii rabbiga gelangelkaayo alle goota gootaya kale kuu goytaa lows gulxif iyo bilaawiyo adley gooya wilibkaada yaa nari kujiir iyo buran golac ku lisiiya jidaa abamarin iyo kudhimo kaasiriyo keelo soomaaliyaalkii kala gegina in heli jeeye gurmago-ayuu gegan iyo allow beedka wareekaade yarigaaba midkaasoo ka bugurana kaa reebi shartaxdo ilaahay ku goodaayay iyo geed rabilebersi gengeena iyo dumida kaa yeel gablan wiil aaneed allow guriga kuu sheex rabigegyada ceebtee ku taa goota laga leexday jisi wayaxasee ku dila garanta mooryaana yey goolad sibse buraagurinta kaa fuule qaar kuu gabada iyo lidax kugu guraabaas soomaaliyaalkii kala gegina in heli jeeye kun imaan ruba ka bulgod iyo haadaaju meelaa laga gadoomayin iyo geli ka laalaato amiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa xad isnay soo geliso taada ku aasiisan tahay dagaalka bisha labaad ee februari sanada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga helo waxaa qayb ka noqon doona aqalka sare baarlamaanka soomaaliya waxaa maanta ay meel mareen sharciga hanta dhowraha guud ee qaranka warar arrintaas ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa goorar waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda noqon wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo ku sugan bilaadka magaalada badaxa wuxuu ka hadlay dagaalkii maalin kahor ciidamada dowladda federaalk soomaaliya eegeysa badaxa way kuwa jubbaland ku dhex mara gudaha deegaankaasi waxaana idiin sugaayay sida jiraaceed uu halkaas ugu gaabtay u hadlayay xarigii iyo sidoo kale dagaalkaasi waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona shir madaxeedka midooda afarka ayaa ka kulmay maanta magaalada alsabo ee caasimada wadanka etoobiya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shirkaas ka qaybgelaya waxaa maanta galanka dambe u aasabo kula kulmay ra-iisul-wasaaraha wadanka Kenya waxyaabaha kulankaas geebta lagu saaray ayaan wararka ugu dambeeyay idiin sugi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadi doona wax qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka jado ee dhanka amniga ee dowladda federaalka soomaaliya taabacsan waxa uu ciidamo uu kula hadlayay badaxa uu sheegay in haddii ay joojin weyso kenya faragelis ay ku hayso gobolkaasi ciidamadan lagu amraya inaysan weeraraan magaalada nairobi caasimadda wadanka kenya waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib ilisir jiraacid oo badaxa wama ugu qabtay waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxay sheegeen in madaxda qaarkood ee mushaarka ciidamada qalabka sida soomaaliya ay ku darsadeen suuqa sarafka onlineka ah muqdisho ka shaqeeya warar arrintaas ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibiil qodobada ay soo koranta barnaamijka ku jira aad maqli doontaan xubintaas xiisaha badnada ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhageysan doonteen heesa xubintii diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibka imaan nuur axmed ee barnaamijka farsameynaya waa mar kale iyo xulasho wareegsada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safaro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurkii waa weynay yaan gadaal ku geli dib la xidaayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabar ku raaxsanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay biyo kubadda ka xiran yihiin
maxaa culmadii qabsaday quraankii miyuu ka lumay miyuu qasib lagu dhaco masaraha lagu farxaa kaleecad
kulan wanaagsan ayadaana saaxiibada kusoo dhaw barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho oo maanta golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya fadhiga ku yeesheen ku ansixiyeen sharciga xanta dowlaha guud ee qaranka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kulankii soddon iyo lixaad kala fadhigiisa lixaad waxaa maanta ku yeeshay xaruntooda magaalada caasimada ah ee muqdisho kulankaasi waxaa sheeg gudoominaya guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya senatar cabdi xaasha cabdulaahi waxaana ku wehlinaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare senatar ashir maxamed axmed ashur bukhaari iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya senatar madod xasan gohaad sidaa kulankaasi waxaa maanta ahaa laba qodob oo kala ahaa arrin saddexaad insiciyaadka dowlaha guud ee qaranka iyo arrinta labaad insiciyaadka duunista rayidka gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha ee maaliyadda ganacsiga iyo warshadaha isgaasiinta dalxiiska senatar deeqa xasan xuseen ayaa golaha aqalka sare waxay ka hor aqrisay warbixinta arrinta saddexaad ee siciyaadka xaasiska hanta dhowlaha guud ee qaranka waxaa halkan idinku soo dulmari doonaa qodobadii ay sanatarada sharafta le soo jeediyeen in lagu kordhiyo hindiso sharciyeedka sanatar doktor xasan faarax jaale wuxuu soo jeediyey talooyinka soo socda in qodobka labiyo labaatanaad faqradda labaad la cadeeyo baarlamaanka Een, waa la qaatay qodobka labiyo labaatanaad dib u habeen ayaa lagu sameeyey waxaana la cadeeyey labada aqal in qodobka sagaaliyo tobnaad hanti dhowraha guud waxaa magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kadib soo jeedinta golaha wasiirada in lagu bedelo kadib marka ay ansixiyaan labada aqal waa la qaatay waxaa meelmariyey golaha wasiirada waxaa meelmarinaya golaha wasiirada u gudbinaya labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya si ay u ansixiyaan kadib ansixinta baarlamaanka federaalka waxaa dikreeto madaxweyne kusoo saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya Een, qodob kale saddexaad oo soo jeediyay sanatarka in qodobka koob iyo labaatanaad laga saaro meesha tooskiisana lagu bedelo qodobka labiyo labaatanaad maadaama ay yihiin laba qodob oo isku dhow waa la qaatay habraaca xilka qaadista ee ku xusan koob iyo labaatan waa la tiray iyadoo lagu bedelay siyaabaha siyaabaha xilwaayidda laguna soo daray horabo laga soo tiray qodobka labiyo labaatanaad afar in qodobka labiyo labaatanaad faqradiisa koowaad uu arko in hay-ad hay-adda hantidhowraha hantidhowruhu baaro inay dacwo kasoo kasoo gudbin karin maadaama soo eedeynta uuna xaq u leeyahay dacwadda kasoo gudbin karin maadaama soo eedeeyaha uuna xaq u yeelan karin inuu dacwadda gudbiyo sidaas daraaddeed in loo bedelo faqradda sidan guddiyada maaliyadda labada gole si dhexdhexaadnimo xirfad iyo dhowrista mas-uuliyadda qarannimo ku dheehan tahay waafaqsana xeerarka anshaxa Een, caddeyn ansaxa ee dalka iyo asluubta toosan iyagoo u gudbinaya labada aqal waa caddeyn waxaa dowladda een, dhowrka hay-adda dastuurka ah ee faqradda koowaad lagu sheegay keliya waxaa eedeyn eedeyn waa u- lagu sheegay keliya waa eedeyn balse sida sanatarku sheegayo guddiga maaliyadda ama guddi gaar ah oo loo saaray ee labada gole ayaa qabanaya howsha sida sida uu tilmaamay sanatarka qodobka shanaad in qodobka saddex iyo labaatanaad faqradda koowaad ee ku ee ee- ee u qoran labadi labadi shaqsi oo loo bedelo ugu yaraan laba ku-xigeen waa la qaatay waxaana loo qora sidan laba ku-xigeen ayaa loo magacaabaya hantidhowraha guud sanatarka wuxuu soo jeediyey talooyinka soo socda Een, sanatar maxamed axmed mashruuc in sharciga uu hubiyo madax banaanida hanti dhowraha guddiga waa aabaa aqbalnay arrintaas guddiin qodobka labaatanaad ee hindiso sharciyeedka ayaa hubinaya madax banaanida hanti dhowrka in qodobka sagaalitonaad faqradiisa shanaad kalsoonisiinta hanti dhowraha aysan keliya ku koobnaan golaha aqalka sare ba- halkaas lagu bedelo cidda kalsoonida siinaysa hanti dhowraha inay noqon noqoto baarlamaanka federaalka soomaaliya lana cadeeyo inay jir jir- inay jir in- in ay jirto kalsooni siin labada gole ah oo uuna hanti dhowraha kadib dhaar ah, maamuus uu ku- ku ma- ku maro golaha hortiisa cadeyn faqradda uu sanatarku tilmaamayo waxay ka hadlaysaa mas-uuli- waxay ka hadlaysaa maamuusida dhaarta uu marayo hanti dhowraha inta uusan bilaabin shaqada xafiiska taasna waxaa habboon in loo daayo aqalka sare in isla qodobka sagaaliyo tobnaad uu dirayo qodob kale oo sharciga ku xusan sida qodobka koob iyo labaatanaad taladan waa la qaatay labada qodob waa la iswaafajiyey in qodobka koob iyo labaatanaad faqradiisa koowaad xarafka da gebi ahaanteeda la bedelo loona bedelo sida tan hantidhowraha guud ee qaranka waxaa kalsoonida kala laaban kara baarlamaanka federaalk soomaaliya talada waa la tixgeliyey qodobka koob iyo labaatanaad iyo laba iyo labaatanaad dibu habeen ayaa lagu sameeyey sanatar xuseen sheekh maxamuud si uu soo jeediyo talooyinka soo socda in erabixinta uu sharcigan tix raacayo ee ah dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lagu bedelo dastuurka kumeel gaarka ah waa la qaatay guddigu waxay isla qaateen in dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lagu bedelo dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in qodobka labaad in lagu xuso sharcigan xiriirka heerka dowla- dowlad goboleedyada iyo xafiiskan maadaama uu imaan doono dhaqaale ay dowlad goboleedyada ay isticmaali doonaan taasoo heer federaal ah maadaama qodobka boqol toban iyo afar dastuurka uu siinayo in labada heer ee dowladda ay se- samaysan karaan xafiisyo hantidhowr xafiisyo hantidhowr sidaas daraaddeed muhiim tahay in la kala qeexo xiriirkooda sharciga ayay ku jirtaa talada sanatarka taladani waxay ku xusan tahay qodobka sodonaad ee hindiso sharciyeedka saddex in la qeexo hantidhowr ha- hantida heer federaal isticmaashay habraaca uu maraayo xafiiska hantidhowrka si uu si uu u baaro sharcigan ayay ku dhex jirtaa qodobka sagaalaad iyo tobnaad iyo qodobo kale ee hindiso sharciyeedkan ayaa tilmaamaya habraaca uu maraayo marka uu hantidhowraha wax baarayo afar in habraaca magacaabista hantidhowraha loo maro habraac daah furan oo ay golaha wasiirada usoo u saaraan guddi la hayeysiiyey kadibna dalka dadka liiska gaaban ee shan liiska kusoo baxa loo gudbiyo baarlamaanka federaalk soomaaliya kadib halkaas lagu go-aamiyo ugu dambeyn ugu dambeyna madaxweynuhu dikreeto kusoo saaro sharciga ayaa xusaya taladan eh, qodobka sagaaliyo tobnaad dib ayaa loogu sameeyey in lagu noqdo qodobka sagaaliyo tobnaad ee magacaabista antidhowraha guud ee qaranka loona cuskado markii la magacaabo qodobka boqol toban iyo afar ee dastuurka kumeel gaarka isagoo sheegaya in aan loo tuskan karin qodobka ku- boqol toban iyo toddoba ee dastuurka kumeel gaarka maadaama uu qodobkan ka hadlayo magacaabista qayb ahaan waa la waa la tixgeliyey qodobka sagaaliyo tin- sagaaliyo tobnaad ayaa lagu sameeyey shaqaalaha iyo saraakiisha antidhowrka qaybtaas ka galashada lix in qodobka saddex iyo labaatanaad ee ka hadlaya ku-xigeenada hantidhowraha inay habboon tahay in ay maraan habraacii lagu keenay hantidhowraha guud ee qaranka sidoo kale qodobka afar iyo labaatanaad ee xilka qaadista ku-xi- ku-xigeenada hantidhowraha guud loo maro isla habraaca si qodobkan ugu ugu hor imaanaynin qodobka koob iyo labaatanaad waa la qaatay sida hanti dhowraha guud lagu magacaabo ayaa ku xigeenadiisana lagu magacaabaya sanatarku wuxuu soo jeeday sanatar abshir maxamed axmed sanatarku wuxuu soo wuxuu soo jeediyey talooyinka soo socda in meel meel kastoo hindiso sharciyeedka ku qoran tahay baarlamaanka lagu cadeeyo labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waa la qaatay guddiga ayaa isku raacay inay u qaataan ay qaataan taladan laba in qodobka afaraad faqradiisa labaad warbixinta hantidhowraha guud lagu ekeeyo keliya in uu u gudbin karo baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa gole aan lagu darin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qayb ahaan waa la qaatay waxaa lagu daray haddii aysan warbixintu wax xiriir ah la lahayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isla faqrada faqradan waxay xusaysaa in hanti dhowraha guud uu yahay xafiis madax banaan haddii loo gudbinayo lagu waxay la socotaa faqrada waxay la socotaa su-aashii labaad ee senator xafshir in faqradan isla farqadan xusaysa hanti dhowraha guud uu yahay xafiis madax banaan haddii loo gudbiyo lagu xiraa shuruud ah haddii warbixinta wax xiriir ah ay la lahayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kalena in laga dhigo mid ikhtiyaar ah uu hanti dhowruhu haddii uu doono uu gudbin karo warbixinta labadiisa xafiis ee madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha in qodobka shanaad faqradiisa koowaad xarafka ba lagu soo kordhiyo in uu sameeyo hantidhowraha madax hantidhowr hantidhowris madax bannaan dhammaan xafiisyada dowladda federaalka ee markasta ee uu go-aansado taladani way ku jirtaa sharciga qodobka lixaad faqradiisa labiyo tobnaad ayay ku caddahay in isla qodobka shanaad faqradiisa shan dowladda federaalka maadaama warbixinta howlaha hantidhowrka dalka la siiyo baarlamaanka federaalka oo ah laanta korjoogtada oo aan loo oo aan loo baahnayn in la xuso madaxda dowladda federaalka talana lama qaadan haddii aysan warbixinta khuseynin waa la siinayaa madaxda dowladda federaalka shan in la xuso in hantidhowrka guud ee qaranka warbixinta uu siinayo baarlamaanka federaalka laga dhigo warbixin kala madax banaan maadaama aysan meesha ku cadayn in hantidhowrka guud uu ka hor akrin doono warbixinta labada gole iyagoo wadajir ah waa la qaatay guddiga wuxuu isku raacay in ay qaataan taladan laguna daro qodobka afaraad faqradiisa labaad waxaana loo qoray sidan wuxuuna warbixintiisa si kala madax banaan ugu gudbinaya labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya todobo in isla qodobka shanaad faqradiisa koowaad xarafka xe in kaalmo in kaalmo xirfadeed xirfadeedka iyo talabixinta ee uu hantidhowrku siinayo dhigooda maamul goboleedyada inuu maro habraac kala gooni ah si isqabqabsi u imaanin talada lama qaadan arrinka waa farsamo marna si wadajir ah ayuu siin karaa marna si goonigooni ah hadba baahida ayay ku xirmaanaysoonta sideed in xiriirka hantidhowrka uu la sameynayo dowlada dowladaha xubnaha kaa dowlada federaalka uu yeesho habraac qoran taladan sharciga ayay ku jirtaa waxaa faahfaahinaya qodobka sodonaad ee hindisa sharciyeedka sagaal in qodobka lixaad faqradata in lagu daro in hantidhowruhu awood u leeyahay inuu baari karo hay-adaha iyo shirkadaha ay dowladda xiriir la leedahay gaar ahaan hay-adaha dowladda siiso qarashaadka iyo kuwa xiriirka maaliyadeed dhex maray waxay ku caddahay taladan sharciga waxaa la baaray waxaa la baaray mashruuca ay dowlada leedahay waxaa la baaraya meeshaas mashruuca ay dowladda leedahay lama baarayo hay-ad ajnabi ah balse mashruuca ay qandaraaska ku qaadatay wixii maamul ah ayaa baaraya guddiga qandaraasiilayaasha iyo iibka toban isla sanatarka uu soo jeedin qodobka labilaatanaad xilka qaadista hantidhowraha laga dhigo mid madax bannaan oo xilka qaadid xilka ka qaadi kara keliya baarlamaanka federaalk soomaaliya sidoo kale xafiiska hantidhowraha guud ee madaxa bannaan madaxa banaan ee madax banaanidiisa ay tahay waajib taladan waa la tixgeliyey qodobka labaatanaad iyo labalaatanaad dib habeyn ayaa lagu sameeyey koob iyo toban in in isla qodobka kolabaatanaad faqrada koowaad in laga dhigo cidda uu hantidhowrka cidda uu hantidhowrka guud uu iscasilaada u gudbinayo noqoto baarlamaanka federaalk soomaaliya si baarlamaanka u hubiyo sababta uu hantidhowruhu xilka iskaga casilayo si lamid ah sababta uu baarlamaanku baarlamaanka ugu arkay in loo magacaabo shaqsigaasi hantidhowraha guuda qaranka lama qaadan taladan maadaama uu baarlamaanku yahay hay-ad sharci dejin
saxna ahaan in sahasilaad sarkaal dowladeed loo gudbiyo baarlamaanka maadaama arrintaasi tahay arrin maamul fulin iyo ay leedahay labiyo toban in isla qodobka ku ilaatanaad faqradiisa kobaad xarafka ta in lagu lagu soo kordhiyo in baarlamaanka federaalka soomaaliya hubiyo sababta uu sii hayn karo xilka lama qaadano iscasilaada waxa uu u gudbinayaa madaxweynaha umana baahna baaris baarlamaan senator cismaan axmed muxuu wuxuu soo jeediyey talooyin soo socda in hanti dhowraha guud ee qaranka ahaado mid madax banaan baarlamaanka federaalka soomaaliya uu siiyo kalsooni waa waxaa xusay sharciga arintan qodobka sagaaliyo tobnaad iyo labaatanaad ayay ku cadda in guddiga maaliyadda golaha aqalka sare dib ugu laabtaan qodobada sagaaliyo tobnaad labaatanaad iyo kow labaatanaad maadaama ay yihiin qodobo isku xiran waa la qaatay qodobadaasna dib habeen ayaa lagu sameeyey in qodobka toddobaad faqradiisa koowaad ee natiijada xisaab xirka dowladda ee sanadlaha ah uu keliya la wadaago baarlamaanka federaalk soomaaliya lama qaadan taladan sida ku xusan qodobka soddonaad ee sharcigan warbixinta hanti dhowraha waxaa lala wadaagayaa cid kasta marka laga reebo xogaha gaarka ah ee lagu sheegay qodobka lixaad faqrada tobnaad ee hantisha sharciyeedka sidoo kale diyaarinta iyo soo gudbinta warbixinta xisaab xirka waxaa la isku raacay taladan in uu leeyahay xisaabyaha guud gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga iyo warshadaha gaarsiinta ee dalxiiska senator deeqi xasan xuseen ayay taasi heeda golaha afka sare baarlamaanka soomaaliya ka hor arunaysay arrin saddexaad intisaadka antidhowraha guud ee qaranka intaas kadib xubnaha golaha afka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa cod gacantahay waxaana ku ansixiyeen sharcigaasi waxaana u codeysay sida wararka kala duwan uga soo gaarayaan sagaal iyo labaatan xubnood sagaal iyo labaatan xubnood oo ka mid ahaa fadhi guud ay xubnaha aalka sare baarlamaanka soomaaliya kulankaasi maanta ay ku yeeshaan intaas kadib ayaa haddana waxay gudagaleen sharciga durusta reydka oo ay soo gudbiyeen golaha ah shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaana golaha warbixin ka siiyey gudoomiyaha guddiga qaladka qaranka kabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka senator liyaa sheekh cali xasan wuxuuna golaha uu warbixin ka siiyey arrinta labaad ee antishaceedka durusta reydka marxaladihii uu soo maray waxaa ka mid ah sideed iyo labaatanki january lagu kun iyo labaatanka guddiga isagoo kaashanaya garyaqaanada golaha aqalka sare wuxuu qodob qodob u akriyey kana dooday qodobada kow ilaa iyo saddex iyo labaatanaad ee sharciyeedkan sagaal iyo labaatankii janaayo labada kun iyo labaatanka guddiga wuxuu dhamaystiray akrinta qodob qodobada labaatan iyo afraad ilaa iyo kow iyo sagaashanaad ee sharciyeedka sharciyeedkan guddigu intuu ku guda jiray akrintiisii iyo kadooristii sharciyeedka wuxuu sameeyey hagaajin toosin naxur iyo sixitaan xarfo iyo kuwa qodoba ay kamid yihiin sharciyeedka soddonkii january labada kun labaatan guddiga wuxuu kulan su-aal weydiineed la yeeshay wasiirka wasaaradda gaadiidka dowlada iyo hawada agaasimaha guud ee wasaaradda iyo maareeyaha guud ee hay-adda dowlasta rayidka afartii bishii february guddiga wuxuu ka dooday jawaabihii iyo faahfaahinadii ay soo gudbiyeen wasiirka iyo tiimkiisii isagoona soo gebagabeeyey arrintii wax kabedelka sharciyeedkan waxyaabihii aan wax ka bedelnay guddigu waxaa ka mid ah eraybixin eraybixinta waxaa laga dhigay qodob oo noqonaysa qodobka koowaad ee sharcigan waxaana loo sameeyey shirsi kow ilaa iyo afartan iyo sagaalaad isla qodobkan eraybixinta shirsigiisa afar iyo tobanaad waxaa laga tiray wasiirka oo uu kusoo noqnoqday laba jeer tirsiga isla qodobka koowaad ee afar iyo labaatanaad ee ereybixinta oraahda qeybta sideed iyo labaatanaad xarafkeedii ay waxaa waxaa lagu bedelay qodobka sideedaad ee faqradiisi koowaad maadaama aanu ku jirin qeyb sharcigan baare u xilsaaran macnaheedu waxaa macnaheedu waa baaraha u xilsaaran ee lagu magacaabo qeybta kow iyo labaatanaad fakradeeda koowaad ee xeerkan hadalkan ereybixinta ayaa laga saaray maadaama aysan sharcigan dhexdiisa ku jirin qodobka labaad ee ka hadlaya aasaasida hay-adda fakrada labaad ee xarafka a oraahda qaab shirkadeed waxaa lagu bedelay hay-ad leh shaksiyad qaanuuni hay-ad dawli oo leh shaksiyad qaanuuni ah sidoo kale xarafka x waxaa lagu soo kordhiyey si waafaqsan sharciga iibka qaranka qodobka saddexaad ee ka hadlaya xarumaha hay-adda erey bixinta ascaarta waxaa lagu bedelay qiimaha qodobka toddobaad ee ka hadlaya guddiga maamulka boorafka electriska fakradiisa koowaad iyo waxaa lagu bedelay ama sida qodobkan xarafka e iyo s ee ka tirsana qodobka koowaad waxaa laga dhigay fakrada koowaad waxaa laga dhigay fakrado madax banaan shuruudaha xubinimada guddigan waxaa laga dhigay qodob cusub oo noqonaya qodobka sideedaad ee nuqulka aqalka sare fakradaha koowaad ee isla qodobkan dembi maxkamadi ku helin waxaa lagu bedelay maxkamadi dembi aysan ku xukumin waayidda xubinnimada guddiga waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka sagaalaad waayidda xubinnimada guddiga isla qodobka sagaalaad harafkiisa b ku heshay waxaa lagu bedelay ku xukuntay fakrada labaad ee isla qodobka sagaalaad haddii xubin xubin banaanaato waxaa lagu bedelay xubin buuxinta xubintii banaanaata shaqooyinka guddiga waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka tobanaad shaqooyinka guddiga awoodda guddiga waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka koobiy tobanaad ee awoodda awoodda guddiga shirarka iyo kulamada waxaa laga dhigay qodob cusub ee labiy tobanaad shirarka iyo kulamada maareynta shirarka iyo kulamada waxaa laga dhigay fakrad labaad ee qodobka labiy tobanaad halkii markii hore ay jirsi la-aan ahayd qodobka labiy tobanaad fakrada labaad harafkiisa b waxaa magacaabi doona waxaa lagu bedelay waxay magacaabayaan codbixinta waxaa laga dhigay fakrada saddexaad ee qodobka labiy tobanaad halkii markii hore jirsi la-aan ay ka ahayd magacaabista maareeyaha guud waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka shan iyo tobanaad magacaabista maareeyaha guud fakrada ba waxaa lagu daray fakrada a isla qodobkan shan iyo tobanaad isbarbardhiga eeg isbarbardhiga ayaana lagu faahfaahiyey shuruudaha maareeyaha guud waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka lix iyo tobanaad shuruudaha maareeyaha guud fakrada labaad xarafka b ee qodobkan lix iyo tobanaad oo rahda maxkamad ku heshay waxaa lagu bedelay maxkamaday ku xukuntay fakrada labaad xarafka e ee qodobkan lix iyo tobanaad waxaa lagu soo kordhiyey orahda kale ee waajibaadka iyo awoodaha maareeyaha guud waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka toddobiyo tobanaad waajibaadka iyo awoodaha maareeyaha guud cinwaanka qodobka toddobiyo tobanaad oo lagu soo daray ereyga ee si macnaha loo hagaajiyo qodobka labaatanaad oo ka hadlaya wareejinta hantida dowladda iyo deynta fakrada saddexaad ee dhibaha waxaa lagu bedelay dhibaatooyinka cinwaanka qodobka afarlabaatanaad ee ka hadlaya awoodda iyo mas-uuliyadda wasaaradda ama lagu daray ereyga wasiirka waxaa lagu daray ereyga wasiirka tayada iyo tababarada shaqaalaha nabadgelyada duulista rayidka heerka qaran waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka sagaal iyo labaatanaad tayada iyo tababarada shaqaalaha nabadgelyada duulista rayidka iyo ee heerka qaran shirkadda diyaaradaha ee garoomada shirkadaha diyaaradaha ee garoomada waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka sodonaad shirkadaha diyaaradaha iyo garoomada cinwaanka qodobka soddon iyo saddexaad ee ka hadlaya awoodda haybidisho iyo kormeeridda hay-adda dowlista rayidka waxaa lagu daray ereyga iyo waxaana laga saaray ee joojinta duulimaad waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka soddon iyo afaraad iyo sidoo kale sidoo kale waxaa lagu bedelay cinwaanka qodobka sida sidan awoodda joojinta duulimaadyada fakrada afaraad ee isla qodobkan soddon iyo afaraad waxaa la siiyey lambar iyadoo aan wax isbedel ah lagu samayn qodobka sideed iyo soddonaad oo ka hadlaya diiwaangelinta lahaanshaha diyaaradaha fakrada saddexaad ee orahda qodobka koowaad waxaa laga dhigay qodobkan fakrada koowaad si loo fahmo qodobka afartan iyo labaad oo ka hadlaya shahaadasiinta garoomada waxaa cinwaanka qodobkan laga tiray orahda guud ahaan qodobka afartan iyo saddexaad oo ka hadlaya howlgelinta iyo dayactirka garoomada diyaaradaha faqrada labaad xarafka b waa laga saaray si waafaqsan qodob hoosaadka saddexaad ee sharcigan maadaama aysan cadayn wax loola jeedo horhoosaadka tree ama saddex qodobka afartan iyo shanaad ee ku saabsan ilaalinta garoomada iyo deegaanada ku xeeran waxaa laga tiray cinwaanka qodobka ilaalinta garoomada maadaama ay soo noqnoqotay laba mar dul la wareegid laga dhigay qodob cusub waxaa laga dhigay qodob cusub afartan iyo lixaad dhul la wareegid dhul ama dalab xukunkiis la hoos geeyey duulista hawada waxaa laga dhigay qodob cusub qodobka afartan iyo toddobaad fasax haysasho la isticmaalo ama wax laga wax lagu dhiso ee dhulalka lagu fulinayo adeega diyaaradaha waxaa laga dhigay qodob cusub ee afartan iyo sideedaad qalabka gooshidda hawada oo la tashwiishiyo waxaa laga dhigay qodob cusub oo noqonaya qodobka kontonaad sidoo kale waxaa cinwaanka qodobkan qorahda la tashwiishiyo lagu bedelay la qalqalgeliyo sidoo kale isla qodobkan qofnadiisii labaad qorahda ku tashwiishin kara waxaa lagu bedelay ku qalqalgelin karaa hagidda diyaaradaha ee hawada soomaaliya waxaa laga dhigay qodob cusub oo noqonaya qodob konton iyo koowaad maadaama uu ahaa hadal iska furan oo aan meelna la socon saadaasha hawada waxaa laga dhigay qodob cusub oo noqonaya qodobka konton iyo labaad maadaama uusan oo isagana iska ahaa hadal furan oo aan meel la socon qodobka konton iyo toddobaad oo ka hadlaya mas-uuliyadda duulista diyaaradaha faqrada koowaad xarafka b ereyga mataarka waxaa lagu bedelay digida qodobka lix iyo lixdanaad oo ka hadlaya qalabka diyaaradaha faqradiisa afraad ereyga duulista duuliskarka waxaa lagu bedelay uqalanka cinwaanka qodobka lixdan iyo sideedaad oo ka hadlaya kormeeridda duulista duuliskarka waxaa waxaa ereyga ereyga duuliskarka lagu bedelay uqalanka qodobka sidootan sideedaad oo ka hadlaya xeer nidaamayaasha lagu maamulo ganacsiga gaadiidka cirka waxaa laga tiray cinwaanka qodobkan oraahda guud ahaan isla qodobkaa fakradiisa labiyo tobanaad waxaa ereyga industry lagu bedelay ereyga warshadaha qodobka toddobaatan iyo sideedaad oo ka hadlaya bixinta iyo hakadgelinta shahaadada howlgalka operational certificate iyo shaqooyinka lagu ogolaanayo shahaadada waxaa laga dhigay fakrada afaraad ee qodobkan halkii ay markii hore ay ahay jirti la-aan fakrada afaraad ee qodobkan waxaa lagu sameeyey loo sameeyey a iyo b qodobka koob iyo sagaashanaad oo ka hadlaya dhamaystirka sharcigan waxaa lagu daray fakrada labaad mugni gudoomiye mugniyaad sharafta leh waxaa guddiga si sharaf leh uu idinkusoo gudbinaya maarata idinkusoo gudbinaynaa noqolka ugu dambeeyey himil sharciyeedka uu kusoo shaqeeyey guddiga ugu dambeynna guddiga waxaa si wada jira idinkaga codsanaynaa faraha sharafta leh in wax kabedelka sharciyeedka ku xunsan maaragtay noqolka aan haysatiin loo aqbalo sida uu yahay maadaama sharcigan uu yahay international standard inta badan waxyaalaha ku qoranna inta badan ay u noqonayaan maxaa la yihahdaa sharciga heshiiska chicago maaragtay iyo madax banaanida hay-adda ay ka hadlayaan sidaas darteed maaragtay wax badan uusan local ahayn marka waxyaalaha ku qoran markii aan fiirinay oan akrinay waxaa noo soo baxday sixitaanka inta aan aragnay wax ugu muhiimsanaa oo aan ka hadli lahayn inay yihiin oo aanan dood badan iyo wax kabedel badan uusan u baahneen marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idinka codsanaynaa guddoomiye in akrintiisa saddexaad sidii sharciyo badanoo horeda loo sameeyey la yeelay in la geliyo maaragtay la israaciyana ayaan codsanaynaa waana maaragtay idinkaga mahad celinaynaa dhegeysigiina iyo waktigiina qaaliga asalaamu calaykum waraxmatullah
kulan wanaagsan oo ilana saaxiib alxusa oo dhasata ee degeysanaysaan magaalada bilxa ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayaa markaa naadiya wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland cabdirasiid xasan cabdinoor jaran oo maalmahan ku sugnaa dilaadka magaalada bilxa ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayaa maanta ka hadlay xaaladaha ku soo kordhay gobolka gedo iyo xarigii dowladda kenya iyo xarigii dowladda federaalka soomaaliya u geysatay magaalada caasimadda muqdisho wasiir jan oo shirsi isku qabtay magaalada badaxa ee gobolka guud ee maamulka jubbaland waxauu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay sidii daraaca ciidamo fara badan ugu soo daabushay degmooyin ka tirsan gobolka guud islamarkaasna degmooyinkaasi amniga ahaa ee haatan amdarro xoog leh ay soo soo saartay أول إله ما بشر تبارك وتعالى ودين هذا اللي يبهر الحافظة وحروا بإذن الله تعالى ما أنت الشعب الصومالي يبلش عن القرآن هو لاغو كراية وقوة وقصة البذي وشوف البلاد وشوف الوضع هيك وأحضر حقيقيا حاب أول المسؤولة أمة العلم لما شعب الصومالي والمسلمين في صوماليا والحماس في وحالي اللي هو ما يصير اللي يوصل يجيش من ذات المكتوب في القرآن الماضي كان وقت فراحة ومجالة مقدشة برونك آدم عدى قصة تنفيذ الصحة وشغل الخطيب والفدرالك شعورك كمودية شعب الصوماليات كان هذا البلد الذي يبدأ هي مسؤولين بدن الصوماليات ولو ولا سجارة وهم هذا عليه مدحونا هدول الدكلان ورب السعيد عبد الله الدني في حلبة فقهي وعنت قديد السجارة ومحمي أدب أمنا العلم يا أمان المسلمين الشعب انتبع ضد الصومالية يستيقظ الدول الأرمي انت تكذب أنا وعصمة الله الحمد لله أبيض عن دعاء من الطلاق حبات أما طبوعا سنة يا رب الحاوة دور سجده وحالتها إمت وأن دولة مدخل في الحمال الآخر وحن جعل إن شاء الرحمن دابية وفقوبا وحاله يتلي وحول عين وأثير أبدا أما حقيقيا تلك أبدا بدل بدون شنك بالوضع هي تلك عن صومري أما شخصيا وحي لا يقول لك ما ينتهى وبرامج أباحا وقت دار يخسروا فربلا لنا ولاج دون إن شاء الله تعالى شعب الصومالي ومسؤولين في المحتوى إباش عالمك قبل الآب الطرفون حقيقيا أنا أكون أكبر دور نبدا الصومالي نبدا إنتوا ربي أباحمي وحان دريمي أما أن لعبي قوشتي بوركا مغالا مغشو لغا بطي إن فكر الله يحبه لأن لأن هذا يقصد الميلاء وتنزل الله يصد الشعب الدراسي يقولوا كان كان خير مع الثلاثاء محل وأنا حسيت في شعب الصومالي يفكر تعرف في الله يكبا شخصيا عبد الشبهان وحامد بشرتي ورشدي الكفر بشي حال وطني في الدولة دي أنا في مدارس الصياعات من جاك جبلان waxaa garoonka ugu soo dhoweyay xildhibaano iyo wasiiro dowladda federaalka soomaaliya ka mid ah waxaan degay xarunta masuudda qaranka soomaaliya waxaan joogay ilaa bishii toddobaad sideedeed waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxaa cabdullahi farmaajo muddo laba jeer ah owlow mid waqti ka mid ah jaanis aad u dheer aan isku helnay madaxweynaha oo aan ka wada hadlaynay qadiyad ku salaabsaneed inta badan doorasho la rabo inay ka qabsanto jubbaland iyo aragtiyo kala duwanaa oo dowladda dhexe iyo jubbaland u dhexeeyey waxaan dhex deganaa sanadka taa hore u sheegay mas-uulda qaranka oo saraakiishiisu ama hay-adda saraakiisha u sameysay aan kulanay muddo ayaga lafteeda ilaa dhowr jeer ah oo aan isla deganay oo aana deganeen huseen waan deganaa guryo ku dhex yaalay xarunta hay-adda mas-uulda waxaan ka sutagay bishii toddobaad sidaan horeba u sideedeedii waxaa dib laygu qabtay aniga oo safar ah xamar ama muqdisho garoonka aalcadiya bisha sideedaad ku dalinkoodeen bishii toddobaad marka haaf ka mid ah waxaa soo jeedsiyaa bishii toddobaad haaf ka mid ah iyo bishii sideedaad oo soddon iyo kowdii ay ku ekeen maraysay oo la qabtay miyaan dambiile ku noqon ma ahayn mid hore dambiile madaxda qarankaa la kulmaya xarunta dowladdan deganaa taas dadka shacabka soomaalida ay fahmi karaa iyo qof kasto waxaa jeediyaan arrimaha soomaaliya ee ka warqabo wixii aan ku xirnaa dembi uma suurtoa shacabka soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka midna aan ka galay inaysan ahayne inay ahayd barnaamij siyaasadeed qadiyad siyaasadeed oo dabcan ku kala aragti duwanay sidii wax u hortay dowladda federaalka soomaaliya iyo sidii shacabka reer jubbaland dantoodii iyo maslaxadoodii aado ay wax u radeen aragti kala duwan ay noqotay oo dhacday doorashadii dhacday laba iyo labaatankii bishii sideedaad oo soddon iyo koodeedan ay qabtay waxaa marka qof kastoo bini-aadan u fahmi karaa ama soomaaliyeed ama rabaa inaan waxaa dambiyo shaksiyan nin dambiile ah ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dambiis kale ma ahayn maxaa sida waxaa barnaamijka kismaayo ka dhacay sida u dhacay kuma aana qanacsanayn bu ahaa wuxuu muddada shanta bilood ah lagu hayay hal ay hayo dhib ma lahan siyaasad rib waa lagu qabtaa way dhacdaa dad kale aragti duwan in ay ku timaado barnaamijyadan oo kale wax iska imaan karo laakiin waxaa haddana masibara ahayd muddada shanta bilood ah inaan xarun dowladeed arag laguna helin waxaa maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka soomaaliya gobollada magaalada muqdisho ku xirnaayeen oo ganacsigooda ku xirnaayeen ama u jira ninkii hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakaada dad soomaaliyeed ridkooda oo ku dhintay afuur baa guryo loogu haysaa dadka caway leeyihiin waa mudul xilligii waa dhici jirtay taasaa dhici jirtay qaybo ka mid ah waxaa marka soo baxday in ani markeeda ay qabtay aan igeynin wax xarun dowladeed ah hal maalin guryo madaxda dowladda ay sutegi karin xaddigan fiski ah dad shacaboo soomaaliyeed deen xaafado duur oo ku yaallo dowladdu aysan kontaroolin baa usbuucyadu guri la egelayo lagu hayo ma garan karo waxaa la igu wareejinayay dabcan weli xaafadda xawar ku yaallo oo inta badan weliba ka mid ahaa guryo lagu hayo inta badan xaafadda gurwaa bay ahayd kolba maalinba guri in la egeeyo waxaa maxkamadda geeyey si shacabka soomaaliyeed loogu qanciyo inaan dembi leeyahay bishi sagaalaad lixdeedii bishan soddon iyo lix cashe xirnaa kadib bishi tobnaad lixdeedii soddon iyo lix cashe markaa xirnaa kadib ba waxaa la geeyey guri waxaa la geeyey maxkamad ee gobolka banaadir waxaa cajiib ahayd eede waxaa jirtay labada kun iyo shan iyo tobankii bramshek ku salaysnaa inta badan oo la ii soo jeediyey eedeyntaas horay la eeda laigu soo jeediyey waxay maxkamadda gobolka banaadir iyo xeer ilaalinta qarankaba xireen bishii afaar sokonkeedii sida inta badan ummadda soomaaliyeed ay arkeen oo qeyb dacwadeedkaas ay xireen ay xirtay maxkamadda gobolka banaadir iyo xeer ilaalinta isla waxaa cajiib ahayd in isla guddoomiyihii gobolka maxkamadda gobolka banaadir oo bishii afaar warqadda qoray isla asagii anigoo laigu eedeynaya isla baraawish asagaa aleegeeyo oo gudihiisa u yaabo cidda ay ka timid in warqadaas la qoro baraawish baraawishaas waxaanu ahaa madaxda dadka oo xeer ilaalinta iyo maxkamadda intaba kala hadashay in wixii eedeyntaas laiga qoray shalay ay gardarre ahayd baraawishaas ahaa dulmi u ahaa maxkamadduna ay ay ay ay ay ay xirtan dacwadeedka wixii ka dambeeyey xilligaas markuu arrintaas dhacday kadib waxaan dalbaday in aan helo looyer waxaan si bada ahayd in la diido looyarkii aan lahaa in uu wax kulan ah ila yeesho ilaa markii dambe si cad loo yidhi idinkan kiiskiisa barnaamij aad xalin aad ka noqon kartid dareen ma ahan uu ku qanciyo ummaddii qabatay aniga inta badan xalin waa lii diidaye oo ehladay la ahayd dib uu ugu soo noqdo looyarkii oo uu yidhaahdo barnaamijkan kiis siyaasadeed waayo ma ahan kiis maxkamad lagu xalin karo keesud baa lagu xalin kara waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego sida horeyba ninkii taliyaha ninka gaalka tala ahayo janaalka ahayo ka tirtana asluubta eesusuubka soomaaliyeed inaana aynu kulliyanba hal maalin xabsi dowlad ay leedahay station dowladeed xabsi ku yaallo ama xabsi dhaxo dowlad ay leedahay iyo xarun dowladeed midnaba inaan arag waxaan kaloo rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranayo kama soo dhow wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meelaan ku xidhanahay shakhsiyaad yaro kooban oo taliyaha mas-uulka qaranka qaad yaasiin kulane oo baawar aada u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyey aan dhihi karo ama ku xirtay ama wixii dowladda iyadu naasabadan ay ku burburtay in daqaaraad badanoo ka mid ah ayuu ku shaqaynayo aragtidii muuqanayso in qofka saddexaad oo barnaamijka ka wargalo ku hasta docdoon oo ah gobolka docdoon oo ah taliyihii qaybta gobolka banaadir saddexdaas nin dabcan waxaan hubaa raisal wasaaraha dalka soomaaliya lugna inuusan ku lahayn ummadda soomaaliya rabaa inaa uxaqiijo inuusan lugna ku lahayn dhibaatayntii shantaas biloob la imariyey meel aan ku xidhanahay iyo wax leeyahay
wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur jaran ayuu kaasaha oo dowladda federaalka soomaaliya baxsadka islamarkaasna maanta warbaahinta kula hadla duleedka magaalada badaxawe isagoo ka hadlay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gobolkaasi ay geysay kulanaasin ayaana idin leenahay halka wadaasida ay dhegeysan faahri dhawaaanaha oo la socotaan saaxiib yaal guddoonka ranka koowaad ahna madaxa amniga siyaasadda gobolka guda ee maamulka jubbaland cismaan nuur xaaji ayaa waxaa si kor looga hadlay dagaal ka dhaca degmada badaxaw ee gobolka guda jubbaland kadibna waxa uu sheegay ciidamada kenya haddii ay joojin waayeen weerarada ku soo qaadayan falagyada ay ku yaalaan bandeero ee dalka kenya islamarkaasna ay halkaasi ciidamada dowladda federaalk soomaaliya weerar ka geysan doonaan amarka aad fulinaysaan waa amarka dowladda lama raba marka wax kale oon jirin in lagu darsado waxaa tihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mada badaxa oo shacabka degan waad arkeen markaan hadda imaano say dawladdu u jecel yihiin loo soo dhaweeyeen waxaa laydinka rabaa waxa xasilinta aad u tihiin waa degmada shacabka jooga inaad mas-uul ka tihiin inaana xabad lagu dhex dhibin cidda ku ridaysa inaad tallaabo ka qaataan waxaan idiin sheegayaa ciidankan nimanka hadda madheero dhex galay hala weeraro dawladda ma soo amrin annagana ma amrin hadda dawladda hala weeraro weli mada jirto annaga mida maruura hala weerar iyagoo magaalada bil ka qaata oo maxaan ku dhahdaa qaaskeeda iyo qashinkooda waxooda ka gata soo salid xabas ma aysan bilaabin ma gacmaha laga laab waad la diristeen nima waad ka disheen labana waad ka dhaawacdeen waxaa hadda bariiska laynkugu dhiibi maaha adiga kaligood maaha amniga degmada balaxa waxaa gacanta ku haya dowladda soomaaliya adinkaana mas-uulkaga ma laydinku dabagalay mar dambe taliyihiina lagu weydiinaya waxaa laydinka rabaa amarka la weysiiyey inaad qaadataan kelyana waxaan u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku gabanaya oo maxaan ku rahdaa ka soo arbushaya saldhigga badaxaawa sax maahan arrintaas madaxda kenya hadday ku og tahay waxaan samayn doonaa in halkan aan ka arbusna annaga madaxda kenya waxaan samayn doonaa haddii arbuskaas ay amar ka qaadan weyso inaan halkan ka arbusnaan samayn doonaa hadday amarkaas fulin weyso waxaan ugu digaynaa dowladda kenya deris baa nahay waxaan ilaalinaynaa wanaagga waxaan ilaalinaynaa nidaamka nidaamka ha ilaaliso in saldhigeeda laga looga noogala soo baxo oo nagala soo arbusho ma yeelin waxaan u dulqaadanaynana maaha kenya deris baa nahay derisnimada ha ilaaliso hadday ilaalin waydo waxaan amrayaa ciidankan inay nairobi ka xaseeyaan
qaybo ku dambeeya barnaamijka aan soo gaarnay barnaamijka intaas shacaa ku dheeyahay waxaan kaga tegay tibalgo barnaamijka aduun balaqa intaan barnaamijka madlacan aan dib u kulmi doono waxaa ilana fahadeel habeen wanaagsan wixii dhibay dhibe wixii jege jege waynu daalnaye bal dalkeeniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaalne nabadoone damabukiyo damadooniyo dushadayo dushadayo dadkaano dadkaan madulowde taariikhdii dura kii dorad ee ee maxaantiidnu dabka loo shiday dilmigii dhacay dib in loo saxo daacadu ma kicin marku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee madugowde taariikhdii dura kii doraa ee ay maxaan diidnu dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacadu ma kicin marku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee soomaalodada dawlad weyna dumbuqu dhacayiyo dagaal joogsado daranyadiyo diibta laga baxo dalkan googo'ay dadka kala tegey dareenkala galay ee dawada raba aynu doonee soomaalodada dawlad weyna dumbuqu dhacayiyo dagaal joogsado daranyadiyo diibta laga baxo dalkan googo'ay dadka kala tegey dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee dalka dhacaye dalka baaba'ay dal shisheeya dhibaada ha tegey kuwa daranyada dugta waaye dadaalodkii doonya hau koray een dib loo haray isku duubo waa duryadii dadka sooma kuwa durinkiyo dugaaguba cunay dadka dhacaye dalka baabay dal shisheeya sidaada ha tegey kuwa daranyada dugta waaye dadaal orodkii doonya hau koray een dib loo arag isku duubo waa duryadii dadka soomaal kuwa durinkiyo dugaaguba cunay dadka